badan waxay ahayd meel ay ku dhibaateysan ku dhibaateyn jireen shacabka ay iskaga goosha deegaanada dieglo iyo xudur marka bakool guud ahaanba iskaga goosha ay meelaha ay ku bartilmaameysan jireen dadka ku dhibi jireen bay ahayd inta badan waxay ku qaadi jireen lacaga sharci daro ah ay halkaas ay la fadhiyeen ay ku qaadi jireen sidoo kale saldhig ay ku abaabuli jireen waxyaabaha lidii ku ah amniga ammaanka ayay ahayd taana waa lagu guuleystay hadda waa laga burburiyey inta hadee dhimatay mooyaane inta hadda noolna lugada bay la baxsadeen oo deegaano kaleo fogfog bay aadeen howlgaladii oo sifaynta kooxaha nabaadiidka al-shabaab baa bilowday howlgaladii baa qayb ka tahay in lasoo celiyo guud ahaan deegaanada ay hadda ku sugan yihiin kooxahaas ama ay ku dhoomaaleysanayan in lasoo celiyo waa dagaalka hadda socda ayuu qayb ka yahay deegaanada lagu dagaalamay ee aad bay u degan xaalka hadda waa ciidanka isgarabsane ayaa jooga waxaana hadda socda baaritaano oo ay sameynayaan ciidanka sidii dhaawacyadii iyo hubkii ay ka carareen nimankii nabaadiidka ahaa